asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eebe sheekooyinkeennii taanaha ahaa qayb ka mid a xubinta murtada maantana badanaa waxaa halkan ka soo jeediya anigoo cabdinaasir axmed barkadle sheekadeennan maanta aan kusoo qaadanaynana idamka eebe waxaa la yidhi oo aan dhahaynaa ama aan ku qiimaynaynaa mid waayaha iyo xilliga la haysata waxaa la yidhi soomaalidu saddex bay caan ku tahay saddex bay soomaalidu caan ku tahay waxaa la yidhi soomaalidu saddex ayay caan ku tahay saddexdaasi haddii eebba idmahay waxaan u malaynayaa waa saddex waayahan dambe iyo waayihii horeba lagu yaqaanay saddex bay soomaalidu caan ku tahay xiise dhowr beri qaata qabyaalad aan la hilmaamin waa xiise dhowr beri qaata qabyaalad aan la hilmaamin iyo qawad aan wax saxaynin saddexdaas ayay soomaalidu caan ku tahay bal u fiirso waxaa layna yidhi saddex ayay soomaalidu caan ku tahay ama lagu yaqaanaa ama dabeecadaheeda afka hore ka yaalla saddex ayay soomaalidu caan ku tahay waa xiise dhowr beri qaata qabyaalad aan la hilmaamin iyo qawad aan wax saxaynin saddexdaasay soomaalidu caan ku tahay aan furfurno xiise dhowr beri qaata waxaa weeye soomaalida waxaad arkaysaa hal arrin oo soo korodhay halka arrinta ahaa hal toddobaad baa loo qaylyahayaa waa la isku raacayaa kulligood xooggay saarayaan hadday social media tahay hadday idaacadaha tahay hadday tiifiyaha tahay hadday waxoo dhanba way marinhayaan halkaasay marinhayaanoo sidaas arrintaas sidaa in la yeela ma ahayn laguma qaybsamaya waa la isku wada raacaya way wada taageeraysaa waa xiise dhowr beri qaata dhowrkaa beri bay wadahayaan way ka boodayaan berri fakerkii ma uu qabo uu ka boodi nin walba heerkoodigu ku fayli waa qodobka labaad waa qabyaalad aan la hilmaamin qabyaalad aan la hilmaamin oo aan toddobaad iyo bil iyo sannad midna la iloobine mar kasta taagan oo iyaduna taagana waa qabyaalad aan la hilmaamin iyaduna oo afka hore taallaa oo aan xal loo helaynin oo aan laga xishoonaynin oo aan ciduna maaragtay dhehaynin warbaldib aan u dhigno ama qabyaaladan aan ka gudubno waa qabyaalad aan la hilmaamin oo iska joogto ah oo nolosha la factirsatay oo dhibaatadeedii wadata weeye qodobka labaad oo haddaba dee waad aragtay soomaalidu waxay maraysaa xilli xitaa madaxda ay dooranayso iyo cid kastoo ay keenayso ay qabiil ku salayso oo ay ahaadaan kuwo qabyaalad ku salaysan oo qabyaaladdu ay noqoto midda sanka hore taalla midda wax walba lagu qaybsado miis walba dhex taalla annaga reer hebela ay noqoto qofku uusan shaqo helin xitaa hadday qabyaalad arrintu noqoto shaqo dowladeed iyo shaqo kaleento oo muhiim a midnaba qofka inaan loo dirin xitaa ruuxii shaqo abuur inta sameeya ummadaha kaleenta shaqooyin siiya ay qaban karaan in la dhaho maaragtay cadow kalkaal baa tahay iyo kanaa tahay iyo shisheeye kalkaal soomaalida hadalladeedii iyo dhaqamadeedii ayaaba galayba meelaha iyada ah haddii eebba idmahayo waana arrimo cudur ah oo maaragtay aan xal loo helaynin sida muuqata waa qabyaalad aan la hilmaamin iyaduna oo iska joogta oo nolosha la factirsatay waa qodobka saddexaade waa qawad aan wax saxayn saluugmo in afar iyo labaatan sac wax la saluugo oo markii wax la saluugo waxaa fiican wixii aad saluugtay inaad saxdo oo aad dhahdo arrin heblo waan saluugay waana saxaynaa sida noo ahaan mayso arrintaa iyadii ihi waan saluugnay inaan saxnana diyaar baan u nahay inaad dhahdo ayaa muhiim ah oo aad wixii lagu sixi lahaa keento laakiin inaad waxna saluugto waxa aad saluugtay wax lagu beddelana aadan keenin waxaana aad dhahda waan saluugay oo aad sidiisa u nacdo oo aad haddii eebba idmahayo uun dagaal kula jirto waxaaguna uu saluugma ahaado waxna aada sixin taa iyadii ihiina waa arrin kale oo soomaalida caan ay ku tahay marka waxaa la yidhi soomaalidu saddex bay caan ku tahay xiise dhowr beri qaata qabyaalad aan la hilmaamin iyo qawad aan wax sahaynin saddexdaasay soomaalidu caan ku tahay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi jir qalalani waa dhul qalaad jir qalalani waa dhul qalaad jir qalalani waa dhul qalaad waa mahmaah ka mid a mahmaahyaha daboolan waa mahmaah ka mid a mahmaahyaha aynaan shaqada ku lahayn waa mahmaah ka mid a mahmaahyaha cajiibkaa una baahan si qodo dheer in loo eego